waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
dowladda gobolka victoria ayaa dhowaan soo rogtay sharciyo cusub oo looga dan leeyahay in lagu xakameeyo dembiyada mindiyaha loo isticmaalo booliska ayaa la siiyey awood dheeraada oo ah inay qofka ama goobta ku baari karaan hubkana kaga qaadi karaan dadka iyagoo aan u baahnayn amar maxkamadeed barnaamij dhalinyarada iyo waalidiinta looga wacyigelinaya dembiyada mindiyaha lagu galo ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada melbourne waxaa ka mid ah dadka soo qabanqaabiyey oo aan ka waraystay nadiifo maxamed sabtidii maalintii ahayd waxaa xaafadeena windham lagu qabtay gaar ahaan hamerbed volify barnaamij looga hadlahayey ilmaha sidii loogu sidii looga wacyigelin lahaa midiyaha waad aragtay dhibka badan ee hadda kusoo kordhay communitygeena iyo community wide communityga kale aan la noolnahay labadaba marka maadaama uu noqday barnaamij taxano ah oo de dhibkiisana uu soo batay sidaasa waxaan garanay muxuu ahaa in dadkii waalidkii iyo dhalinyaradii in la wacyigeliyo si ay noloshooda ay maaragtay u badbaadiyaan waa garta marka barnaamijka ma waxaad si gaara ugu casunteen waalidkii mise dhalinyaradii mise labadaba labadaba waa garta maxaa ka mid a marka waxyaalaha aad u sheegeyseen yaa yaa u sheegayey yaa u qudbeynayey maxay ahaayeen fariimaha aada u gudbinayseen runtii barnaamij lasoo diyaariyay ahaayeen waxaana bixinahayey muxuu ahaa dad loogu talagalay key pointiga ugu weyn wuxuu ahaa prevention sidii looga hortegi lahaa khataraha kusoo foodleh dhalinyarada especially marka ay arkaan khatar in ay maaragtay ay waalidkood la soo xiriiraan ama saaxiibadood ay la xiriiraan especially markii ay kasoo degayaan tareemada ay ka imaadaan sitiga iyo meelahaas ama basaska meelaha bas stoobka haddii ay arkaan wax ay markaa unacceptable ah ama aan loo qaadan karinin inayba markiiba meesha degdega ay ugu diraan qofka ugu dhow oo caawin kara waxaa kaleeto oo ka mid ahaa preventionka in dhalinyaradu ayna mar walba marka ay soconayaan ayna iska socon inay hareerahooda ay eegaan barnaamijka magaciisana wuxuu ahaa buda down the knife buu ahaa barnaamijka iyo heese loogu talagalay oo sanadkii lasoo dhaafay la kareed gareeyey heesahaasna waa loo keenay ilmihii heesuhu waxay xambaarsanayeen fariin dheer oo ku socota maadaama ciyaalkaneeto ay ku hadlaan first languagekooda oo ah english englishna ay heesta ay ku baxaysay marka waxaa ku jiray macluumaad fara badan oo waalidka iyo ilmahaba labaduba wax ku ool u ahaa waa gartay marka waalidiinta kasoo qayb galay sidee u arkeen barnaamijkaas maxaad is leedahay waxyaalihii ugu waaweynaa ee ay kala tageen barnaamijkaas ugu ahaa
wallaahi waalidkii horta runta marka laga hadlo dadkii waalidkay meesha imaaday barnaamijka aad iyo aad iyo aad iyo aad ayay uga heleen wayna xiiseeyeen wayna ku baraarugeen maaragtay fariintan aan usoo gudbinin mahadnaq ballaaran ayay uga soo jeediyeen qolooyinkii soo abaabulay oo barnaamijkaas heese isugu soo dabariday waana waxayna codsadeen markale haddii la heli kara in loogu celiyo oo communitygana inta badanna la invite gareeyo marka insha allah aley koley buu qolooyinkii soo diyaariyey insha allah waan la xiri doonaa si ay moor awareness kale ay ugu soo celiyeen communityga aad bay uga heleen waa gartay waxaad ku bilowday in dhibaatooyin ay jiraan dhalinyaro mindiye ama toorey isu isticmaala ma caruur idinku ama aada garanaysaan ama qoysaskooda aada garanaysaan bay arrintaasi ku dhacday mise booliskoo kale in la wadaagay tirakoob iyo in dhallinyaradeena ama afrikaanka ama soomaalida ay arrimahaasi qaarkood ku lug leeyihiin ama ku dhacaan runta marka laga hadlo inagoo xaqiiqada markaan ku dhawaano waa ognahay dhalinyaro badan oo soomaaliya dhalinyaro aan aada u jecelna xitaa kuweyne midiyaha sida dartood u dhintay kuwo kalaa u dhaawacmay communityga kamid a inta la ogyahay intaan la ogeyn labada laakiin runtii feedbacka booliiska soo gudbiya gaar wax inagu ama ahne communitiyada oo dhan bay ku badan tahay marka especially waa dhalinyarada inta udhexaysa wey dhibku ugu badan yahay hadda waana arin gobolka victoria o dhan xanuun badan ku haysa midi maba la dhihi karabo masheeta wax la yiraahdo ay ku dagaalamaan oo anaama arkinba waa seef seef camal marka cunugii mar lagu dhufto maba ka kacayo marka waxyaabahaas oo dhan ayaan waalidkii iyo ilmahaba baraarujin ku sameyneyna inay indhaha ku hayaan ilmahooda inay la sheekaystaan haddii ay jiraan cabsi ilmuhu ay dareemhayaan inay cabsidii ay waalidkii ilmihii kalsooni ay siiyaan kalsooni markay waalidkii ilmaha dhexdooda ay imaato khatartii way yaraanaysaa laakiin cunuga haddii aan la wareysan uuna kalsooni uuna qaban war adaa doontay meesha maxaa ku geeya meel maqsuxunbaa haddii maaragtay mar walba cunuga aganista lagu noqdo wuu aamusayaa marka dambe marka dhibkuna wuu sii badanahaya marka waxaasoo dhan bayaan maaragtay looga digahay waalidka inay mar walba ilmaha u dabaacsanaadaan waa garta dhalinyarada yaryar ee kasoo qeyb gashay barnaamijka iyagu sidee u arkeen mase ka warhayaan dhibaatooyinkaas mindida iyo masheetiga iyo dhalinyarada qaarkood ay victim u noqdeen aada iyo aada wallaahi ma lasoo koobi karo horta ilmaheenna runta markii laga hadlo dareenkooda kalows haddaad ku noqotay xasana waxaad dareemaysaa ilmaheenna in uu problem badan uu haysto iyaga dhexdooda xitaa ay fiilgaraynhayaan bayn marka waxaana keenahaya disconnection familykii iyo xitaa ilmihii waxaa jira disconnection maadaama technologyga hadda maaragtay uu noqday wax faraha hadee ka baxay qofna aan hadda xadidi karinin laakiin dhibaatadiisuna wataa dheeftiisa labada dhinac wataa waa midi laba af leh oo dhan walba kuu dilaysan laakiin runtii waxa weeyaan arrin baraarugeeda leh dadkuna indhaha inay kala furaan ay ogaadaan wacyiga iyo waxa dhacayana ay la socdaan waa gartay barnaamijka ma ku casuunteen booliska oo kale mise ma jiraan barnaamijyo kale oad soo wadaanoo laga yaaba inaad ku casuuntaan hay-adaha amniga insha allah walaale inda fiijirka waa rajeyneynaa booliiska booliiska hadda isagaaba dhibaato haysataaba dhibka haysata intaas inta waxayba ku jiraanbaba inay wax eryanayaan intaas ruugadii baa badatay ilmihii baabuurtii baa la dhacahayaa dadkii walaahi aad ba crimeka u badan yahay xasano aad iyo aad ma lasoo koobi karo marka haddaan jaanis helno insha allah waa rajeyneynaa inda fiijirka inaan booliiska invite gareyno ay nagala soo qeyb galaan runtii ciyaalka waxay aada u xiiseeyeen hees muxuu ahaa la diyaariyey sidaan hore kuugu sheegay heestaas waxay xambaarsaneed macno aad iyo aad iyo aad iyo aada u weyn ade ilmahana artistka waa waxyaabaha lagu gudbiyo fariimaha ugu waaweyn waxaa lagu gudbiya artistka sida qof baa la disaangareeyey qofkaasna waxaa laga disaangareeyey mindi nooc kasta oo mindi ah wuxuu tegay ninkii sameeyey heesahan dhammaan meelo badan oo maxabsiyada ama police station kasta midi kasta oo qof lagu dhibaateeyey sawirka soo qaaday dan qof buu ka sameeyey dan bicturekaasayto ciyaalka aad iyo aad iyo aad u xiiseynahayeen iyo macnaha heesta oo ismaajgareynayen marka baartigaasa ilmuhu aada u xiiseynayeen waa gartay barnaamijyada noocan oo kalea inta badan waxaa kasoo qayb gala hooyooyin mayna yimaadeen aabayaashii mise hooyooyin bay u badnaayeen dad kasoo qayb galay
insha allah aabayaashan waan ku baraarujineynaa inay kasoo qayb galaan insha allah ilahay idinkiisa
waa gartay ugu dambeynta marka dadkii matalan aan ka qayb gelin oo arrimahaas walaac ka qabo maxaad ku dhihi lahayd walahi waxaan ku dhihi lahaa mar allaale markaad informationka aada maqashataan maqashaan walaalayaalo imaada barnaamijyadaas itaa adiga iyo aniga iyo idinka kulligiin wuuna wada caawimahayaan inagoo iswada caawinaanana ka survive garoon karnaa dhibaatooyinkan dhacaya taasina waxay ahayd nadiifo maxamed oo barnaamij ku qaabatay galbeedka magaalada melbourne
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho